walaalow waa mahadsan tahay dalka mozambique doorasho guud ayuu galay octoober bish tobnaad ee lasoo dhaafay sagaalkeedii doorashadaas oo natiijadeeda ay ka dhalatay culeysyo waaweyn ay ka dhasheen culeysiyadaas oo saameyn baahsan ku yeeshay communityka soomaaliyeed ee degan ee waddankan mozambique si gaar ah si guudna dee dalkao dhan u saameeyey marka ilaa hadda oo la joogo waktigan xaaladuhu way kasii darayaan dad soomaaliyeed oo badan ayaa dhibaato gaartay oo qaar naftooda wax gaareen qaarna hantidoodii la qaatay oo shalay waxay haysteen maanta aan haysanin ilaa haddana dadku ma yaqaanaan meesha xaalkaana uu ku dhamaan doono ama waxa xiga ee dhici doona saacad walba oo la taagan yahay waxaa laga fikirayaa maxaa dhici karaa maxaa hadda soo yeeri karaa maxaase biri iyo caawa dhici karaa marka nin xaaladdu waa waa iska adag tahay laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaan ka rajeyneynaa inay uun xaaladaas bedesho oo culeyska laga baxo wa waa gartay ilaa hadda soomaalida wax ku gaareen ama lagu dhaawacay ama hantidooda maaragtay lagu burburiyey wax qiimeyna oo aad ku samayseen oo la sheegi karaa ma jiraan walaalne markii laga hadlaayo qiimeyn in la sameeyo horta waxay u baahan tahay in didka laga baxo oo xoogaa la helo jawi wax lagu qiimeyn karo dibtii nagu bilaabatay hadda saddex iyo labaatantii bisha oo maalintii isniinta ah ilaa haddaan ku jirnaa gurna deg deg ah ayaan ninka la yiraahdo sameyneynaa hadda inta aan ogahay waxa ugu muhiimsan waa nafta inta aan ogahay horta wax dhimashaa ma jiraan dadka soomaaliyeed mozambique ku nool laakiin waxaan ogahay magaalada caasimada saddexaad ee soomaalida ay degan tahay oo ganacsiga ku haysto ugu weyn in nin dhalinyaraha habin hore lagu dhaawacay oo xabad ay ku dhacday ninkaasoo xoogaa dhaawac weyn oo gaaray oo lugta ayba burtay isagana isbitaal baan geynay waana sii kasii qaadnay oo waxaan u gudbinay ninka malawi bacdama meeshaan caafimaadka xoogaa uusan sidii laraba ahayn waxaa kaloon isagana maqlay nin kale oo isaguna xoogaa niman tuugaah oo ay baangad iyo wax noocaas naqas ay la dhaceen ninka isaguna inuu royan rajeynaya labadaa qof nafsiyan inay waxgarin waan ogahay laakiin markii laga hadlaayo nafta bini aadamka wax kaloo soomaaliyada waxgarin ma maqlin aad baa soomaalida loo boobay dukaamada dukaamada aad baa loo boobay magaalooyin waxaa jira ay deganaayeen ganacsi soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo maxaan ku yidhaahdaa ganacsada si iskooda u ganacsada waa la boobay wixii haysteenna waa laga qaatay naftoodina waxay kusoo badbaadeen si aad ay u adag tahay oo maxaan ku yidhahda usoo badbaadeen xalaydaana ugu dambeysay saaka salaaso waxay qaarkood magaaladan hadda anago aan joogna soo galeen ayagoo faramaran oo ilmihii qaarkood famil ahna la qaxayaan wixii haysteen oo dunyahana laga qaatay tirakood guud maanaan sameynin laakiin waxaan ognahay in culeys badan oo jiro dad badan oo soomaaliyeedna la dhacay marka waxaad sheegtay in tallaabooyin xagga nafadbadbaadinta aad qaadeen oo soomaalida iyo idinkoo iskaashanaya bal waxaad nooga warantaa meelo oo ay tegi karaan soomaalidan oo ay ku badbaadi karaan ama tallaabooyin ay qaadi karaan si naftooda u badbaado oo aad la wadaagaysaan ood warbaahinta u marinaysaan ma jiraan walaalow waa mahadsan tahay horta tillaabada la qaadayo waa iska xadidan tahay sababtoo ah waxaa meesha ka jira waa kacdoon dadweyne markii dadweynihii ay kacsan yihiin waxay ku kacsan yihiin ay yihiin dawladoodii way adag tahay wax adigo aad samayn karto annaga waxaan isku dayaynaa hadda inaan seefgarayno maalka dadka waxa loo socdo horta waxay yihiin waa maalka loo socdaa marka hore dee dabcan markii maalka la qaatana way imaan kartaa in nafta loosoo gudbo qofki afduub loo xirto sida meelaha qaar ba laga soo sheegayo dad sidaa loo handaday marka hadda anagu meesha aan joogno oo centerka ah oo magaaladan aan joogno ah waxa aan sameynay wixii dadaal ah oo aan dawladda kula xiriiri karno waa sameynay dadka in la badbaadiyo iyo hantidooda waxaa kaloon sameynay dad badan oo meesha waxaa degan qoomiyado kala duwan ah oo ajaanib ah oo maxaan ku yidhahda aan ka tilmaami karo hindida chineska dadkan maxaan ku yidhahdaa west africa u badan dadkaas waa si guud aan u xiriirnay xiriiraan la sameynay waa wada hadalnay waa fadhiisanay waxaan macnaha ka fikirnay bal sidii aan u badbaadi lahayn hantida meesha taalla iyo dadka naftooda dawladda way dadaaleysaa meesha hadda anago aan joogno magaalada aan joogno way dadaaleysaa oo dhinaca sadaal badan bay bixinaysaa laakiin qulqulatooyinka iyo dadka dhibaatada sameynaya ayaa aada uga fara badan dadaalaa socdo wixii maxaan ku yidhahda wax lagu badbaadinayo oo hantida lagu badbaadinayo oo dhinaca dawladda iyo dhinaca communityga si guud dadka ajnabigaah dalka degan dadka soomaaliyeed marka aniga waxaan rabaa inaan mid u sheego waan idhahdo maadaama xaaladdu ay adag tahay oo maxaan ku yidhaahdaa nafti iyo maalkiiba weerar lagu yahay marka hal mid baan usoo jeedin lahaayo inay inay maxaan ku yidhahdaa ay guryahooda joogaan oo aysan soconin dadka isku dayaya inay hantida badbaadiyaan oo kaydadka ay taala alaabta iyo dukaamada hortooda taagan waa loo baahan yahay inay shaqeeyaan ay taagnaadaan annaguna dee guruubyaan leenaha aan kula shaqeyno oo dawladdii iyo dadkii kale oo community kale aan kula xirno taasna waan ka shaqeyneynaa laakiin dadka dumarka iyo caruurta iyo dadkii aan shaqa muhiima ka haynin banaanka waxaan usoo jeedinaynaa inay inay inay guryahooda ku jiraan inaan la safrin oo aan la safri karin oo dalka usan isu furreyn oo xaaladda waa laga wada haya aan la socon karin oo qolo walba ay meesheeda joogto wixii gurmaday oo deg deg oo la gaarsiin karo xagga dawladda dadku isuma gurman karaan oo lama bixi karo magaalo magaalo uguddi ka tahay ma jirto laakiin waxaan isku dayeynaa bal inaan dadka dawladda aan ku xirno oo aan bal meeshii dhibaato laga soo sheegaba aan dawladda inta aan isticmaali karno oo la hadli karno aan la hadalnayso dadkaa loogu gurmado